bsmi اllahi الرxmn الرaxيim alxamdu لlh rb اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih aجmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllah tacalى baabun fi اlغazwi maca aئmaةi اljawr baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi اlغazwi fii bayaani xukmi اlغazwi duulaanka la duulayo xukunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay maca aئimati اljawri lala duulaayo a'immada ama madaxda joogka ku dhex sugan oo iyagu aan ahayn dadka cadaaladda aan ku yani sifaysnayn a'imatuljawr yacni duulaanka lala duulo yacnii duulaan fii sabiilillaahi oo gaalada markaa lagula jiro in lala duulo a'immo iyagu ahlu jawr ah maxaa sharciga uu ka qabaa yacni baabka saas u baabaysanaya labada xadiid oo baabkan uu ku keenayna nas ahaanta uu uga dhigayna waa daciif labadoodaba istidlaalka ugu fiicnina waxaa weeyaan midka alimaamu albukhaari iyo imaam axmed ay u deliishadeen mas'aladan oo ah xadiidka nebigu sala allahu calayh ali wasalam uu yidhi alkhaylu macquudun fii nawaasiyaha alkhayru ilaa yowmi alqiyaama alajru waalmaqnam fardaha fooddooda waxaa lagu xihay khayrka ilaa maalinta qiyaamaha khayrkaasna waa maxay alajru waalmaqnam ajar iyo haniimo ajar iyo haniimadana jihaad unbaaleh dabcan siduu la ogsoon yahay nebiguna ma kala saarinoo ma dhihin yacnii farduhuna ilaa maalinta qiyaamaha sha'nigoodu inuu saas yahay buu sheegay inay a'imatuuljawr wataan iyo inay a'immatu alcadli ay wataanna ma kala saarin rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasuu marka bukhaari u deliishaday imaam axmedaan ugu horreeyey isagoo marka maadaama nebigu uunan kala saarin waxay deliil u tahay inaan la kala saaraynin dadka madaxda ah in allaale inta ay islaamnimadaba hadday ku jiraan joog iyo xaqdarro iyaba ha ku dhaqmaane haddayba gaalada la jihaadayaan in lala jihaatamo oo la raaco hoostoodana marka lagada yani jihaadka laga galo ayb xadiidkaas marka isaga bukhaari baa wariyey waana saxiix wejhu istidlaalkiisana sidaas aan sheegnay waxaa kaloo xadiidkaas loo deliishadaa jihaadku inuu weligiis jiraayo ounan dhammaanaynin inta muslimka ee gaalo ay joogaan ilaa qiyaamo ayuu nebigu ku xiray calayh salaatu wasalaam xadiidkanna waa sheegayoo alkhaylu macquudun fii nawaasiiha alkhayru ilaa yowmi alqiyaama labada mas'ale marka xadiidkaasaa lagu gudan karaa xagga nadarka iyo qiyaaskuna waxaa weeyaan waa keenaysaa in madaxdan iyagoo ahlu jawra xataa jihaadka lagu raaca sababtoo ah waxaa weeyaan biruhum yacni jawruhum calaa anfusihim jawrkooda ayaga ayuu quseeyaa laakiin khayrkooda iyo birigooda waa laga faa'iidaysanayaan amaa fujuuruhu calaa nafsihi wa biruhuna cala lilmuslimiin muslimiinta iskana birigiisa qaala xadaanaa marka walidaalika caqiidaday ku soo daraanba jumladan tarjamada abu daawuud sideedaanay caqiidada ugu dhex sheegaan laakiin xadiid ahaanta uu keenay iyadu yacni ma aanu u ansixin kaas kala ansaxay qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa abu mucaawiya wahuwa moxamed bnu khaasim adariir qaala xadaanaa jacfar bnu burqaan can yaziida bni abi nushba يزيد بن أبي نصبة هو مجهول من الخامس أخرج xadيiثه أبو dاود ninkan baa marka xadiidka ku jiro cilladaasaana marka uu daciif ku yahay can أنس بن mالك qاala qاala rasuul الlahi salى الlaه عليه لي وsلم nebigu waxau yidhi ثaلaaثun saddex min أصli الإimaani iimaanka asalkiisay ka mid tahay alkafu in la daayo caman qaala laa ilaaha ilا الlah qofkii yidhaahdo yacni marka dagaalka gaalada lagula jiro qofkii ashhaato oo laa ilaha illalahu yidhaahdo in layska dhaafo oo aan waxba loo qaadin ibnu xajar marka wuxuu yidhi qaybtan iyada marka dabcan bukhaariga iyo muslimka iyo axaadiidteeda halkaasay ku jirtaa usaama markii uu ninkii u qaatay markuu seefta korkiisa uu ula tegey uu yidhi laa ilaha illa allah waa kii usaamo ku dhuftay marka uu is yidhi waa ku gambanaya laakiin marka nebiga yidhi aqataltahu bacdama qaala laa ilaaha illa allah fakayfa tafcalu bilaa ilaaha illa allah ida jaaءat yowma alqiyaama ibnu xajar marka wuxuu dhahaa haddii ninkan laa ilaha illa allahu yidhi maxaa loo in laga joogana waa la ysfaray muxamedun rasuulullahna hadda ninkaas kuma derin oo laa ilaha illahu keliya buu yidhi ama aslamtu lilah ayuu yidhi muxamedun rasuulullahna kuma derin maxaa marka laa ilaaha illa allahu keligeed dhiiggiisu marka ay macsuum uga dhigtay waxaa la leeyahay dabcan wuxuu yidhi markaas waa la dhaafaya waa laga joogayaa kadib waa la fiirinayaa marka hadduu islaamnimadii ku toosnaadana de islaamnimadiisii waa saas haddii markaa isagu uu ku toosnaan waayana waa lagu qabana markalaakiin laa ilaha illa allahu afka uu ka yidhi maxay u tartayna in laga joogo oo aayar marka qorigaaga aad hoos u jeedsato mar haddii uu laa ilaha illahu yidhi wixii kadib uu geysto waa baab kale iyadan waxaa marka xadiidka uu tusayaa marka macaanidan xadiidkan yacnii macaanidiisana axaadiid badan ay ugu timid qofka haddaan awal lagu aqoon yacni gaalnimo haddii lagu yaqaanay ee uu ashhaato in islaamnimadii markaa looga arrintaa loogu sugaayo saasaana marka xaalka uu ahaan jiray waqhtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam naaqid markaa markaas kadib uu imaan karaa naaqidku wuxuu imaan karaa markii horta laa ilaha illahudii la sugay ayaa waxaa la dhihi karaa waa ka burtay iyo kama burin laakiin marka horeba haddii la yidhaahdo laa ilaha illahu oo afka laga yidhaahdaa wax ma tarayso naaqid markaa ninkan naaqid buu ku jiraa war horta muslin ma ahay markiisii hore su-aashaas bal horta ka jawaab haddii ay muslimnimadiisii hore aad sugto markaas kadib naaqid ka hadal nimankan marka takfiir walhijra la yidhaahdaa aad ugu liita meeshaas ama aad ugu ugu qaldan waxaa weeyaan laa ilaha illa allahu la yidhaahdaa wax mataraysiay ku leeyihiin dayb qof iyagu aynan hore u aqoonin weligiis ounan arkin hadduu albaabka inta ka soo galo uu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah maxaa la leeyahay haddii la su'aalo may muslim waayo ma dhahaynay ku leeyihiin maxaa loo dhihi waayo markuayahay ama waxay leeyihiin yacnii kelmaddaa keliya afka laga dhahaa laguma islaamo ama waxay leeyihiin kelmadda waa lagu islaamaa laakiin wuxuu u baahan yahay tabayun iyo tawaquf iyo yacnii xawaashiisa in lasii ogaado qofka haddii uu mastuur yahay kelmaddanna uu sheegay wax naaqidna aanu gadaal kala imaanin kelmaddiina waa u sugnaatay waana ku dhex jiraa markuu naaqid la yimaadana markaas naaqidku waxa uu yahay siduu yahaa marka loola macaamilaya marka wax way taraysaa qowlu laa ilaaha illa allah xudayfatu bnu lyamaan radia allaahu canhu markii la yidhi dad baa uu yidhi waxaa imaanayo yadrusu lislaamu kamaa islaamku waa baaba'aya macaalimtiisa kamaa yadrusu athawbu marada sida ay u baaliyowday u duugowdo oo kale ay u duugoobayaa xataa ilaa lagala helo dad markaa aan laa yudraa maa salaatun walaa siyaamun soon iyo salaad iyo waxba aan laga dad aan aqoonin ay yimaadaan oo laa ilaha illahu keliya dhahaayo markaasaa xudayfa waxaa la yidhi maxay u taraysaa laa ilaha illa allah dadaan salaad aqooninoo waajibaadkiiba aan waxba ka aqoonin daahirka ah markaasuu wuxuu yidhi tunjiihim min annaar naartay ka korinaysaa tunjiihim min annaar dabcan marka marka sidaan aan leenahayna macnuhu maahan qofku laa ilaha illahu afka uu ka yidhaahdo yacnii ma ama ma buri karto in la leeyahay ma aha ama in la leeyahay shuruud kale uma si looma baahno in la leeyahay ma aha laakiin shuruudan kale adiga qofkan inay ka daahirto iyo in kale isagaa laga fiirinaa ma ahane xukunka adiga aad qofkan ka aaminaysid wuxuu noqonayaa xugun islaamnimo taasay isagu marka u keenaysaa ila lixda shuruudood hadhow dabcan waa laga rabaa laa ilaha illahu waxba ma anfacayso haddii la waayo shuruudaha lixda ah ayb alkafu canman qaala laa ilaaha ila allah walaa nukafiruhu ma gaalaysiinayno qofkii laa ilaha illahu yidhaahdo bidenbin ku gaalaysiin mayno dembi walaa nukhrijuhu ka bixin mayno min alislaami islaamkana bicamalin camal uga saari mayno islaamkiina camal ugama bixinayno jumladan iyadana macnaheedu kutubta caqaa'idka waa ku soo aroortaa sidaan macnaheeda saxdaana waxaa weeyaan bidembin ku gaalaysiin mayno waa dembi aan gaalnimo ahayn awalkiisii hore dunuubtu waa laba nooc dembi sidiisa gaalnimo u ah iyo kuwa aan sideeda gaalnimo u ahayn dembiga sidiisa gaalnimada u ah de qofku waa ku gaaloobayaa ma xalaashaday mase ma xalaashanina lama yidhaahdo ayb shayga haddii sidiisa uu gaalnimo u yahay laakiin haddaanu sidiisa gaalnimo u ahayn oo dembi un ou ahaa ilaa uu istixlaalo laguma gaalaysii karo inuu xalaashada ma ahan masaladan marka laba qoloba aad baysan aynan u fahamsanayn qolo iyagu markaa yidhaahdo sidan intay arkaan dembi lagu gaaloobaaba ma jirto oo aan dembiga daatadiisa fiirinaynin kufri miyaa mase ma aan aan fiirinaynin walidaalika waxaad arkaysaa mararka qaarkood dunuub ama acmaal ama aqwaal sideeda gaalnimo oo ah inay leeyihiin maya istixlaalaan la fiirina maalan qofkii nebiga hadduu caayoo kale kitaabka qur-aanka hadduu qashinkii ku tuuroo kale ama uu ku kaadiyo oo kale waa ficil ma waxaa la leeyahay qofka dembi laguma gaalaysiiyo inuu xalaashadaa la weydiina maya kuwaasi sidooday gaalnimo u yihiin dunuubta noocaas oo kale ah istixlaal lagama fiiriyo haddii marka istixlaal baa loo fiirinaa la dhahana waa madhab min madaahib almurji'a weliba jahmiyada madaahibtooda ku sheegay ibnu taymiya ee dembiga istixlaalka u baahan waa kii aan sidiisa cadgaalnimo aan u haajinin tuugnimada iyo zinada iyo kale ninkii waa zinaystay zinada sideeda gaalnimo uma ah waa dembi laakiin hadduu xalaashado markaasu gaal noqonaya intuunan xalaashanin laa yukafaru marka kabiiro layskuma gaalaysiiyo waa kabiiro aan kufri ahayn waay amaa kabiiradu hadday kufri tahay waa laysku gaalaysiinaya dabcan walaa nukhrijuhu min alislaami bicamalin walidaalika mas'alada taariku salaad halkaasay iyadana ku xidhan tahay culummada iyagu qabto tarku salaad mujaradkeedu inay gaalnimo tahay waxay leeyihiin waa dembi fii aslihi gaalnimo u ah marka caajis iyo caajisla-aan iyo looma kala qaada qoladan kale iyaguna waxay leeyiin maya tarkiga mujaradkaa gaalnimo maahane ictiqaad markuu la xiriirsado gaalnimo noqona meesha isku hayaan marka waxay tahay dembigaani ma kufriyaa bidaatihi mase kufri ma aha halkaas waa marka khilaafkoodu meesha uu ku xiran yahay ha arkay marka qof baa maalan masaladii baa marka culummadu isku haayaan nin baa maalan wuxuu leeyahay ninka salaadda kas uga tagaa aniga ma kala qaadayo waa gaal kan kalaa raba marka inuu radiyo markaas wuxuu leeyahay caqiidada ahlu sunnada sowma ah allaa yukafara muslimun bidembin qof muslima inaan dembi lagu gaalaysiinin caqiidadii baad adiga marka khilaafsan tahay buu rabaa ayuu u wadaa inuu dhaho ma khilaafsana caqiidada maxaa yeele caqiidadu midda ay sheegayso waa dembi sidiisa gaalnimo aan u ahayn waayo isagoo marka wuxuu ku leeyahay dembigaani sideeduu gaalnimo u yahay xagga iga dhig marka ee dunuub ma ahan sida zinada iyo sariqada lamid ah ma ahan oo kale ayb wljihaadu maadin jihaadkuna waa mid waa mid socday mundu bacahani illaahu intuu ilaahay i soo bixiyey yacnii intii laygu farad yeelay uu ka wadaa ilaa an yuqaatila aakhiru ummati dajaal ilaa ummaddayda aakhirkeeda uu dajaal la dagaalamo kan ugu dambeeya ilaa uu dajaalka la dagaalamo laa yubdiluhu jihaadka ma ibdaalinayo ma burinayo jawru jaa'irin mid jaa'ira jawrkiisa walaa cadlu caadilin yani nin caadila cadaaladiisa waaliimaanu bilaqdaari ayb usuusha waxaa ka mida waliimaanu iimaan bilaqdaari qadarka la rumeeyo saddexdaasuu sheegay xadiidkanna waa daciif ayb isnaadkiisu waa daciifoo ninkaas majhuulka ku jira ayb daliilkiisuna saxdaana waa midkaas aan sheegnay alkhayru macquudun fii nawaasiiha alkhayr alajru wاlmaqnam ilaa ywmi اlqiyaamati alajru wاlmaqnam qال xdثna أحمد بن صالح qال xdثna بن وهب qال xdثnii معaaوiية بن صالح عن الcلاء بن الxاariث عن مكxuuل عن أbي هurayرة sanadkan isaguna waa munqaطc oo makxuul أbi hurayra waxba kama maql waa munqaطc marka midkan عan أbi هurayرaةa qaala qaala rasuul الlahi salى الlaه عalيه alي وsلم rasuulku waxa uu yidhi alجihaadu جihaadku waajibu weeyaan waajib calaykum korkiinuu ku yahay min kuli أmiirin أmiir dhammaantiis xaggiisa baran kaana ow faajiran baari ha ahaada mafaajir ha ahaada wa salaatuna salaaduna waajibatun waajib weeyaan calaykum dushiinnay waajib ku tahay khalfa kulli muslimin muslim kastaa gadaashiisa baran kaana ow faajiran baari ha ahaada mafaajir ha ahaada wa in camila alkabaa'ira kabaa'irtaba ha camal falo ha sameeyo xaafidku marka waxa uu yidhi xadiidkan isnaadka rijaashiisu laa ba'sa bihi laakiin ciladiisu waa munqaic lanna makxuulan lam yasmac min abi hurayra labadaa xadiid marka baabka uu ku dhex keenay labaduba waa daciif xadiidkaas kalena xujo u ah waana mas'ale markaa musallam ah waa cinda ahli اlcilmi baabu rajuli yataxamalu bimaali hayrihi yaqzuu baabu rajuli qofka yataxamalu xambaaranayo bimaali hayrihi hayrkiisa maalkiisa yaqzuu duulaya markaa faras isagu aanu lahayn oo nin kale uu ka qaatay ayuu ku duulayaa maalan ama nafsadiisii iyo maalkiisii ayuu daabadda sidaa ku saaranayaa calaa daabati hayrihi u saaranaya waa ku duulaan tegayaa markataa xukunkeeda qaala xadaanaa moxamed bnu sulaymaan alanbaariyu qaala xadaanaa cabiidat bnu xumaydin can ilaswad bni qaysin can nubayxin ilcanasiy can jaabir bni cabdillaahi xadaثa can rasuuli illaahi sala اllahu alayh ali wasalama annahu araada wuxuu doonay an yaqzuwa inuu duulo faqaala waxau yidhi yaa macshar almuhaajiriina walansaar muhaajiriin iyo ansaaray inna min ikhwaanikum walaalihiin waxaa ka mida qowman dad laysa lahum maalun maal aan lahayn walaa cashiiratun qaraabana aan lahayn falyadumma axadukum midkiin ha u geeyo ha dumo ilayhiyanii ilaa nafsihi nafsadiisa ha u dumo kuwa alrajulayni laba nin aw alaaa falyaduma axadukum midkiin ha dumo ilayhi ilaa nafsihi nafsadiisa ha u geeyo ha u dumo alrajulayni laba aw alaaa ama saddex kuwaas ah famaa liaxadinaa min dahrin raawigu marka wuxuu leeyahay jaabir famaa liaxadinaa midkaan uma sugnaanin min dahrin gaadiid yaxmiluhu qaado ilaa cuqbatan tookaysi ma ahane ka cuqbati yacni axadihim midkood tookaysigiisa oo kale maahan yacni cirbin isu cirbin midkan baa ka fuulayo kan waa lugaynaya waa ka degaya ka kala haddana bedelaya saas qaala waxauu yidhi fadamamtu ilaya waxaan aniga isu soo dumay itnayni laba ow alaaa ama saddex nin qaala waxauu yidhi maa lii ilaa cuqbatun maa lii aniga ma aanan haysanin ilaa cuqbatun tooko ka cuqbati axadihim midkood tookadiisa oo kale ah min jamalii ratigayga igaga sugnaatay yacnii ratiga aniga aan lahaa nimankaas baan la tookaysanayey midkood sida oo u qaataan anna u qaadanaya laba nin baan soo watay waa ila raacayeen tookada uu midkood leeyahay anigana tookadaasoo kala lahaa oo waxba kagama aanan duwanayn ratigan anaa iska lahaa xadiidku marka wuxuu deliil u yahay macnihii loo tarjamay oo ah ninku xoole uusan lahayn inuu ku duuli karo qofkii iska lahaa hadduu u oggolaado baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan marka ninka siiyana dabcan ajar buu leeyahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli ninka yaqzuu duulayo yaltamisu alajra waalhaniima ajar iyo haniimo isagoo raadinaya labadaba waa masaladii aan shalay ka soo hadlaynay oo man qaatala litakuuna kalimatullahi hiya alculyaa hadday baacidku kaas uu yahay diinta inay gargaarsato haddii haniimo la helanio iskaga maalayso iska hel sidaana ay niyadda uga jirto waa fiican yahay dhib ma laha laa ba'sa bihi ayb baacidkii markii hore bixiyey hadduu ahaa litakuuna kalimatullaahi hiya alculyaa hadday ahayd haddii meeshan xoolo laga soo helan hadda sidaad rabta khayr saa haddii uu yidhaahdo dhib male laakiin waxa uu u socdaa hadday tahay adduunyo ama ha la helaa mayaan kelmadda allah kor noqoto mayaanay kor noqonine markaa iyada lama rabo kaas waa midkii nebigu uu yidhi ilaa aakhiri qadratin min damihi waa ajiir nin uun markaa intay dhiiggiisa dhibicda ugu dambaysa ay daadanayso waa nin adduunyo un raadsaday ki nebigu u ayb qaala xadaanaa axmed bnu saalix wa huwa almisriyu qaala xadaanaa asad bnu muusa qaala xadaanaa mucaawiyat bnu saalix qال xadaثnii dmرة أna بنa زugdin اlإyaadiي xadaثahu qaal naزla calaya cabdالlahi بnu xawaala ayaa igu soo degay alasdiyu faqaala lii wuxuu igu yidhi bacaثnaa rasuul الlahi salى الlaه عalيه alي waslm nebigaana bixiyey linaqnama si aan u haniimaysanno calىa aqdaamina linaqnama si aan u soo haniimaysanno hanaa'im u soo helno clى aqdaamina wanaxnu namshi annagoo soconayno calaa aqdaamina lugaheena ku soconayno oo lugeynayno farajacnaa waanu soo laabannay falam naqnam shay-an waxbama anaan qaniimaysanin ordaha ka safarka meeshaas iyo ciidankaas qoladaa iyo ordaha soo qaniimaysta lana soo dagaala lug bay ku socdeen marka waxbama aynay soo qaniimaysanin wa carafa aljahda dhibaatadii ayuu arkay mashaqada fii wujuuhinaa wejiyaalkeenna ayuu ka dareemay faqaama fiina dhexdeennu ka kacay faqaala waxa uu yidhi allaahumma laa takilhum ilaya ilaahu laa takilhum yacnii ha igu hallaynin ilaya aniga ha igu hallaynin fa adcufa aan markaa ka daciif noqdo canhum iyaga xaggooda ayb ilaahu aniga ha igu hallaynin oo ha ii tala saaranin oo markaa aniga aan u tabar waayo ka daciifo aan wax sii waayo macnaha ayb walaa takilhum ilaa anfusihim ilaahu nafafyaalkoodana ha ku hallaynin fayacjazuu markaa ay ka caajisaan canhaa nafsadda xaggeeda oy markaa awood waayaanoy caajisaan walaa takilhum ila annaasi ilaahu dadkana ha u xil saarin oo dadkiina ha ku hallaynin fayasta'firuu ay marka ka sadbursadaan calayhim iyagoo korkooda ay ka sadbursadaan alisti'aarka waxaa weeyaan qofku inuu dadkii intaad wax ugu dhiibto wixii wanaagsanaa dadkiina ay nafsadooda dadka ka doortaan oo iyaga si gaar ahaaneed wixii loo dhiibay ay u isticmaalaan ay u qaataan oo ilaahu adiga wax sii waayo dadna ha ku hallaynin kuwan fayasta'tiruu markaa nafahooda ay ka doortaan calayhim iyaga korkooda uma wadaca yaddahu gacantiisii buu saaray calaa ra'sii madaxayga aw qaala ama wuxuu yidhi calaa haamatii madaxayga ayuu dul saaray isku macnowa uma qaala waxau yidhi ya bna xawaala idaa ra'ayta haddaad aragto alkhilaafata khilaafada qad nasalat arda almuqadasa ardadii muqadasada ahayd waa shaama inay degtay haddaad khilaafada ku aragto faqad danat alzalaazilu waalbalaabilu faqad danad waxaa soo dhowaatay alzalaazilu dhulgariidada waalbalaabilu qalaaqisha yacnii isbeddelka iyo yacnii qalqalka faraha badan ayb wاlumuuru اlcidaam ee arrimaha waaweyn wاsaacatu saacaddana yowmaidin maalinkaa aqrabu way ka dhowaansho badan tahay min annaasi dadka way uga dhowaansho badan tahay min yadii gacantayda haadihi tan min ra'sika madaxaaga sida ay ku tahay inay gacantayda sida ay madaxaaga ugu dhowdahay saacaddaa ugaga dhowaansho badan dadka xadiidkan marka dacfi baa ku jira oo mucaawiyatu bnu saalix ninkan ifraadaad ayuu leeyahay inkastoo uu tiqo yahay laakiin lahu mufradaat yahimu fiiha xadiidkiisaana nakaaraa ku jirto ibnu zuqbin cabdullaahi ibnu zuqb ayaa la yidhaahdaa isagana mukhtalafun fii suxbatihi sida sawaabkaana waa inuu taabici yahay ninkanna marka waxay ku dareen ahlucilmiga qaar ka mida fii cidaadi اlmajhuuliin dadka majaahiishay ku tiriyeen shaamna marka khilaafada aaday yaa haaya taqriib cabdullaahi bnu zuqbin cabdullaahi bnu zuqbin cabdullaahi bnu zuqbin bizayn mucjamatin wamuwaxadatin aliyaadiyu shaamiyun saxaabiyun buu yidhi wanafaha bacduhum lahu xadiiثu warawaa lahu abu daawuuda aakhira warawaa lahu abu daawuuda ayb can cabdillahi bni xawaala ayb kaasaa marka cabdullaahi bni zuqbinkan saxaabinimadiisa laysku khilaafsan yahe wuxuu rajaxay ibnu xajar inuu saxaabi yahay shaamna marka khilaafadii markay gashay oo qoladii amawiyiinta ayaa caasimadoodu ay shaam ahayd ardulmuqadasa khilaafadii meeshaa waa ku degtay dabcan oo khilaafadii waa laga arkay dhulkaas haddana marka waxaa weeyaan waxaa nebigu uu sheegaya waa ka soo baxaano zalaasil iyo qalaaqil iyo fitan fara badan na waa dhacay khayrna waa ka xasilay gacantooda shar fara badan sharna way ka xasishay ayb fitan iyo dagaallo iyo waxyaaba aan wanaagsanayn oo lama hadinin intaba waa ka yimaadeen ayb qaala abu daawuud cabdulaahi bnu xawaalata ximsiyun cabdulahi bnu xawaala waa ximsi maxalushaahidka marka xadiidku waxaa weeyaan bacaanaa rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam linaqnama nebiga waadna diraysaan haniimo u soo helna marka qofka isagoo ajar iyo haniimo raadinaya hadduu baxo laa ba'sa bihi baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi rajuli qofka yashrii nafsahu nafsadiisa iibinaya ayb oo ilaahay ka iibinaya qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa xamaadun qaala ahbaranaa caطaء bnu saa'ib can murata alhamdaaniy can cabdillahi bni mascuudin qaala qaala rasuulu اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi cajiba rabbunaa rabbigeen wou yaabay caza wajalla la yaabka alle marka mid annaga keenna aan shabbahaynin ayb oo waxaa weeyaan sifo ilaahay laa'iq oho laysa ka midlihi shay wa huwa samiicu lbasiir qaacidadan baad ku soconaysaa ayb ta'wiil la'aan taxriif la'aan iyo tacdiil la'aan iyo tashbiih iyo tamhiil la'aan tamhiil iyo waxaan ujeedaa iyo takyiif la'aan cajiba rabbunaa rabbigeen wuxuu la yaabay caza wajalla min rajulin nin hazaa fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ku duulay fanhazama ay jabeen yacnii asxaabuhu dadkii la socday marka ay soo jabeen fa calima ogaaday maa calayhi waxa korkiisa oo min alimi yacnii dembi ah haddii uu iska cararo hadduu iska cararo waxa korkiisa oo dembiya ogaaday fa rajaca laabtay oo cadowgii u laabtay xataa uhriiqa damuhu intii dhiiggiisa laga daadiyey fayaquulu allahu casa wajalla alla wuxuu dhahayaa limalaa'ikatihi uu ku leeyahay unduruu ilaa cabdii addoonkayga fiiriya rajaca wuu soo laabtay ragbatan fii maa cindii jacayl ou jecel yahay waxa agtayda ah ajarka iyo hawaabta agtayda jacayl ou jecel yahay darteed buu u soo laabtay iyo washafaqatan cabsi mimaa cindii agtayda waxa ahaaday uu ka cabsanayo xataa intii uhriiqa damuhu dhiiggiisaba laga daadiyey maalushaahidka marka ninkan de nafsadiisiibuu alla ka gatay tarjamada iyo xadiidku waa iswaafaqa arrintaani marka inaysan ahayn istahluukayn ayay deliil u tahay ninku haddii ciidankii uu la socday ay soo jabaan ama xeelad dagaaleed ay u soo gurtaan ama ay iska soo cararaan oy habqan kala noqdaan haddii isagu uunan soo cararin oo cadowgii uu intou dhex galo wixii uu dili kara dilo isagana lagu dilo waa nin wanaagsanoo marka nafsadiisa ilaahay ka gata ma la dhihi karo marka ninkan waa isdilay iyo dilba uu iskugu sabab noqday iyo lama dhihi karo xadiidkan sanadkiisa waxaa ku jiro waxaa weeyaan xamaad qaala ahbaranaa caطaaء bnu saa'ib caطaaء bnu saa'ibna waa iqa ilaa annahu اkhtalad ikhtilaad baa ku dhacay xadiiثu اlmukhtalidna waxaa weeyaan wixii laga wariyey qabla اlikhtilaad waa صaxiix wixii bacda اlikhtilaad laga wariyeyna waa daciif wixii aan la ogaynna waa laga istaagaa mas'alada marka waxaa weeyaan caطaaء bnu saa'ib ilaa toddoba qof ayay culummadu waxay sheegeen ilaa lix bay sheegeen ibnu xajar tahdiibu tahdiibka lix hadday ka wariso qabla alikhtilaaf inay ka wariyeenuu sheegay midna waxaa tilmaamay sancaani nataa'iju lafkaarka midka kalena ka kalena waxaan ujeedaa lix waxaa sheegay ibnu xajar tahdiibka ninka toddobaadna waxaa sheegay sancaani sheekh ilalbanina silsila saxiixa ayuu ku sheegay juska hore ayb waana alacmash ayb lixda ibnu xajar ou sheegay waxaa ka mida sufyaanu thawri waxaa ka mida shucba waxaa ka mida zaa'idat bnu qudaama wamaa ilaa dalik iyo dhowr kale daabidka lagu dabdiyaana waxaa weeyaan ninkii kuufo uga maqlay xadiiduhu mustaqiim ninkii uga maqlay basrana xadiiuhu bacda alikhtilaad unbuu ka maqlay ayb xamaad ibnu zaydna waa ku jirahaa shucba thawri xamaad ibnu zayd zaa'idatu bnu qudaama iyo laba ninoo kalau sheegay acmashna marka waa lagu daray waasaa marka waxay ku noqonayaan toddobo ayb xamaadkan hadda waa xamaad bnu salama xamaad bnu zayd ma aha xamaad bnu zayd marka waa laysku khilaafay hal samica qabla alikhtilaad am bacda alikhtilaad bacdu ahli ilcilmi waxay dhaheen qabla alikhtilaad oo ka maqlay qaarna bacda alikhtilaad bay dhaheen saa darteed marka mukhtalafun fiihi w calaa dalika xadiidka waa looga istaagi karaa markaayb qaar culammada ka midana waa uga istaageen oo xadiidkan marka way ka tawaqufeen ayb haddii marka xamaadkan marka iyo xadiidka sixadiisa iyo dacfigiisu ciddii saxiix yeeshayna yacnii waxay u aqoonsatay markaa inuu bacda alikhtilaa qabla alikhtilaad uu wax ka maqlay ninkii daciifiyeyna wuxuu ku daciifiyey ama uga istaagay maadaama aan la ogeyn qabla alikhtilaad iyo bacda alikhtilaad wakhti uu ka wariyey dartii ayuu marka xadiidka ku daciifiyey ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii man yuslimu qofka islaamayo wayuqtalu la dilayo fii makaanihi bartiisa lagu dilaayo fii sabiililaahina lagu ilaahay jidkiisa dhexdiisana lagu dilaayo caza wajalla qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun huwa bnu salma qaala ahbaranaa moxamed bnu camrin can abi salma can abi hurayra ana camra bna uqaysh kaana lahu riban fi ljaahiliyati kaana lahu ninkaa wuxuu lahaa riban ribo fi ljaahiliyati xilligii jaahiliyada ribo uu dad ku lahaa ayaa jirtay fakariha wuxuu nacay an yuslima inuu islaamo xataa ya'hudahu intuu ribadiisaas ka qaadanayo bani aadamku maal jacaylka waa iskaga jiraan ribo jaahiliyadii isaga ka maqnayd baa jirtay markaa wuxuu is yidhi haddaad islaamto xukunka islaamkaa kugu soconaayo ribadaas ma qaadan kartid marka cabaar yardaah buu is yidhi markaad aruursato xoolaha kadib iska soo islaam marka wuxuu yidhi fakariha waxau nacay an yuslima inuu islaamo xataa ya'huda intuu ka qaata ribada fa jaءa yowma axudin maalintii uxud buu yimid faqaala waxa uu yidhi ayna banuu cammii aawo ilma adeeraday qaaluu waxay yidhaahdeen biuxudin uxuday jiraan qaala waxa uu yidhi ayna fulaanun hebel aawo qaaluu biuxud uxud buu jiraa qaala faayna fulaanun hebel aawo qaaluu biuxud falabisa la'matahu qalabkiisii dagaalka ayuu labistay warakiba farasahu faraskiisii buu fuulay uma tawajaha qibalahum xaggoodiibuu ayuu u jihaystay falammaa ra'aahu muslimuuna muslimiintii markay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen ilayka cannaa war naga dheeraaw yaa camr yaa camr camaruu naga dheeraaw yaa camr qaala waxa uu yidhi innii qad aamantu anu waan rumeeyey anu waan rumeeyey gaalnimay ku ogaayeen iyaga waa soo galay iyagiiba u yimid markaasay yidhahdeen war naga dheerawniyo markaasuu yidhi waan islaamay aniga waa laga aqbalay marka qaala waxauu yidhi innii qad aamantu anu waan rumeeyey islaamnimadu inaysan ahayn koox yaroo istaqaano afar istaqaanoo ninka ku soo biiraayo jamaacada in laga soo ansixiyo bayco looga soo qaado inay shardi tahay sidaa ma ahan islaamnimada ninkan hadda waa islaamay nebi maxamedna maba ogaba xataa ile nebigiiyo dagaal ku maqan ayuu iska soo islaamay marka nebi moxamed baan ogeyn markuu yidhi waa islaamayna ciidanka uma ku dhex daran islaamnimadiisii marka waa un saasay ku sugnaatay islaamnimadiisii soomaalika bacd annaasna waxaa weeyaan ninkaynan iyagu aqoonin muslin ma aha muslinkii dhammaan marka waxay ka dhigeen wax yar oo ayagu un ay yaqaanaan keliya jariimo ka daran ma leh amiirkan nebi moxamed miyuu ka yacnii qiimo badan yahay rasuulkii ninkaani markuu soo islaamaya nebigii madiine waaba ka maqan yaho dagaalow jiraa ciidankii iyo dadkii muslimiinta markuu soo dhexgalay naga dheeraaw gaalnimay bay ku ogaayeen war waa islaamay bis waa la dhaafay ay ninkan islaamnimadiisiisoo sidaan kuma sugnaanin hadda intaasay ku sugnaatay markay qof laa ilaaha ila allahu la soo taagan haddii la yidhaha ma sugno islaamnimadiisa islaamnimada marka yaa sugaayo ma koox baa marka sugayso liis ku dhigaysan cajiib markaa uma tawajaha ahay marka innii qad aamantu faqaatala xataa jurish waa dagaalamay ilaa la dhaawacay faxumila ilaa ahlihi qoyskiisii baa loo qaaday jariixan isagoo dhaawaca fa jaa'ahu sacdu bnu mucaadin baa u yimid faqaala liukhtihi walaashiibu wuxuu ku yidhi saliibi weydii xamiyatan liqowmika dhiillo aad qoomkaaga yacnii u hiilinayso ood la dhiiloonayso miyaad u dagaalantay saliihi su-aal ah qaatalta miyaad dagaalantay xamiyatan dhiillo darteed hiillo iyo yacnii liqowmika aad u hiilinayso ood u anafoonaysid ow qadaban lahum ama caro aad u caroonayso iyaga dartood ama qadaban lilaah mise alla dartii cara aad u caroonaysaad u dagaalantay faqaala waxa uu yidhi bal qadaban lilaahi walirasuulihi caro aan alla dartii u caroonayo iyo rasuulka aan u nusrayntiisa daraaddeed marka aan yacnii ciddii ka horjeedda aan ugu caroonayaan u yeelay famaata waa dhintay ninkii fadakhala aljannata jannadiibuu galay wamaa sallaa lilaahi salaatan isagoon ilaahay hal salaad u tukanin ninkaa waa dhintay isagoo aanan hal salaad la tukanin bacdunaas xadiidkan ayagu si qaldan bay u fahmaanoo waxay yidhaahdaan marka jihaadka lagu jiro salaadda xataa jihaadkaa ka muhiimsan waa kana hadda ninkaan isagoon salaadba tukanin jihaadow galay waana u dhintay waa kaa marka jannadowna galay marka waxaa la leeyahay islaam maahan salaadda camal badanka laga qabto salaad ka weyn ma jiree rukniga labaadee islaamkuna waa iyadee ee ninkan wuxuunan salaad u tukanin waysanba ku waajibinba wakhtigu isagoon wakhti salaad aan ahayn dagaalna lagu jiro dagaalkii galay iyadoon salaaddii la gaarinna waa dhintay maba laga rababa salaadan riwaayaadka qaarna macnahaasayba tilmaamayaan soo ma garanay laakiin nin salaadi ay ku waajibtay oo aan tukanin waa jihaadayaa yidhi ma fakanayaa isagu kaas gaalnimadiisa islaamnimadiisaa khilaaf ku jiraan ila waa taariku salaad saayan marka ma ahan shaniga salaadda in laysaga dheeldheelo yani wax yar laga soo qaado ayb nebiga asxaabtiisu markay salaad wakhtigeeda uu jooga iyagoo jihaadka ku jiray tukanayeen haddana salaatulkhawfkii horaan u soo marnay marka macnaha xadiidkan cibaadadii markaas taagnayd buu ninkan qabtay tii kale oo salaaddii iyadoon ku waajibin buu dhintay khalaas marka nacam waxba salaad loomaba haystaba salaad uu ka tegey maba jirtaba baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka yamuutu dhimanayo bisilaaxihi hubkiisa ku dhimanayo ninka hubkiisa ku dhimanayo oo isaga yacni hub oo isaga wataa dilay ayuu ku dhintay ayb xaalkiisu see see waayo qaala xadaanaa axmed bnu saalix wahuwa almasriyu qaala xadaanaa cabdullaahi bnu wahbin ayb qaala ahbaranii yuunus can ibni shihaab qaala ahbaranii cabduraxmaani qaala ahbaranii cabduraxmaan wcabdullaahi bnu kacbi bni malik qaala abu daawuud qaala axmedu kada qaala huwa sidaa buu yidhi yacni bna wahbin saabuu ahay wacanbasatu yacni bna khaalidin jamiican dhammaantood can yuunus qaala axmed wasawaabu cabduraxmaani bnu cabdillaahi bni kacbi bni malik ana salamata bna alakwac qaala waxa uu yidhi lama kaana yowmu khaybara maalintii khaybar markay ahayd qaatala akhii walaalkay waa dagaalamay caamir bnu lakwac ayaa la dhihi jiray kan waa salama walaalkiina caamiraa la dhihi jiray caamir bnu lakwac qitaalan buu dagaalamay dagaal shadiidan daran fartadda calayhi waxaa ku soo noqday korkiisa sayfuhu seeftiisii baa ku soo laabatay nabar uu u waday yacnii gaal mid gaala uu u waday yahuudi ah khaybar bay ahayde ayaa seeftii baa isaga marka ku soo noqotay markaasay jilibka iyo meelaha hoostiisa ayay ka jartay markaasuu dhiigbax u dhintay faqatalahu waa dilayoo seeftii baa dishay faqaala asxaabu rasuuliillaahi sala allahu calayh ali wasalama nebiga asxaabtiisii waxay yidhaahdeen fii daalika arrinkaas arrinkaa ayay wax ka dhaheen wa shakuu fiihi waana ka shakiyeen oo ninkan xaalkiisii ay ka shakiyeen mar haddii isaga yacnii nabarka oo u dhintay isaga oo isku sababay rajul waxay yidhaahdeen marka rajulun maata bisilaaxihi nin hubkiisii ku dhintay see la yeelaa marka faqaala rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi maata ninkaa waa dhintay jaahidan isagoo dadaalayo mujaahidan jihaadaya isagoo dadaalayo yani mujaahid ahoo jihaadaya ayuu ninkaa dhintay buu ayb falahu ajruhu maratayni ajrigiisa ayuu leeyahay laba jeer labada jeer marka waa maxay gaaladaa uu la diriraayey ajar buu ka helay iyo nabarkan isagu aanu isku yacnii u qasdin inuu isku dilo ee gacantiisii marka uu xanuun isku dhadhansiiyeyna lacalla in ajar markaa utaan ajarkiisa labaadna inuu sidaaya ama wax ka sheega laga sheegay ajarka labaad waxaa weye wax ka sheegista laga sheegay oo dadkan markay wax ka sheegeen waxmaan idiin qornayn faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam maata jaahidan mujaahidan qaala bnu shihaab uma sa'altu ibnan baan su'aalay lisalamata bni اlakwac faxadaanii can abiihi bimili dalika oo igaga sheegay hayra annahu qaala faqaala rasuulu اllahi sal l slam nebigu waxa uu yidhi kadabuu way gafeen sida ay moodayaan maahano maata waa dhintay ninkaa jaahidan mujaahidan falahu ajruhu maratayn ajarkiisii laba jeer buu leeyahay marna ilaahay jidkiisuu ku dhintay marka labaadna wax ka sheegii laga sheegay baa ajar u noqday oo ajar ka helay ayb waxaa laga qaadanayaa marka ninka dagaalka ku jiro nabar isagu uunan iskula qasdin ee isagoo cid kale u wado hadduu ku soo noqdo oo uu ku dhinto inuusan ahayn nin nafsadiisii dilay inaan la dhihi karin oo hadda ninkan waxaa weeyaan nafsadiisiibuu dilay lama dhihin saxaabadu waa ka shakiyeen dabcan ilaa agtooda waxaa mutaqarir ka ahayd ninku hadduu isdilo in lagu ciqaabayo wixii uu isku dilayoo kale iyo agtooda saasaa mutaqarir ka ahayd ninkanna marka nabarkaa nabar oo isagu iskula qasday ma uunan ahayn waa nabar marka ka gaaray meesha uu ka gaaray ka noocan saasoo kale marka hadday dhacdo qofka inaanu markaa dembi iska dhaafee laba jeer buu ajar leeyahay kadabuuna bimacnaa ahda'uu qaala xadaanaa hishaam bnu khaalidin اdimashqiyu qال xdثna الwليid عن معاaوية بن أbي سلام عن أbيه عن jده أbي سلام عن رaجل min أصxاabi النبي slى الlه عليه لي وsلم qاal أqarnaa calى xayin qole ayaan ku duulnay min juhaynata qolada reer juhayna ah faطalba rajulu min اlmuslimiina nin muslimiintii ka mida ayaa n wuxuu dalbay rajulan nin oo minhum qoladaa ka mida fadarabahu waa ku dhuftay faأhطأahu waa gafay waa la gafay وaصaaba nafsahu nafsadiisiibuu kula asiiba bisayfi seefkii faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi akhuukum yaa macshara almuslimiin walaalkiin hadaa akhuukumkan waa walaalkiin yaa macshara almuslimiin fabtadarahu nnaasu dadkii baa u degdegay fawajaduuhu waxay heleen qad maata inuu dhintay falaffahu rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigii waa duuduubay bihiyaabihi buu ku duuduubay dharkiisii wa dimaa'ihi iyo dhiiggiisii buu ku duuduubay wasallaa calayhi waana ku tukaday wadafanahu waana aasay faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahay oo shahiidun huwa ninkaani ma shahiid baa qaala waxa uu yidhi nacam haa wa ana lahu shahiidun anna markhaati baan u ahay xadiidkan isnaadkiisu waa daciifoo alwaliid bnu muslim ayaa warinayo can ayuuna ku wariyey tadliisu taswiyana waa sameeyaa ayb salaam ibni abi salaamkan oo waalidu mucaawiya isagoon ahna waa majhuul ayb cilalkaas baa marka xadiidka ku jira uu leeyahay kii hore ayaase looga kaaftoonaya baabu ducaa'i cinda alliqaa baabu bayaani ducaa'i ducada caddaynteediibu uu baab yahay cinda alliqaa'i liqaha agteeda ayb marka la kulmayo gaalada iyo muslimiinta ay kulmayaan ayb baabu ducaa'i ducada caddaynteediibu uu baab yahay cinda alliqaa'i gaalada iyo muslimiintu markay safka ku kulmaan ducada la akhristo ee lagu ducaysto qaala xadaana alxasan bnu caliyin wahuwa alxulwaaniyu abu caliyin alkhallaal qaala xadaana bnu abi maryam wahuwa saciid bnu abi maryam qaala xadaana muusa bnu yacquub alzamciyu can abi xaazim can sahl bni sacdin qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam tintaani laba laa turadaani lama celiyo ow qallamaa waxaa yar turadaani in la celinayo adducaa'u cinda annidaa ducada aadaanka agtiisa wa cinda alba'si xarbada iyo dagaalka agteeda xiina markii yulximu bacduhum bacduhu bacdan xiina markii yulximu uu hilibka ku dhufanaayo bacduhu dadka qaarkood bacdan qaarka kale yacnii marka dagaalku ay dadku isdhex galaan oo marka hilbaha ay iska guraayaan kolkaa marka ducada la ducaystaa lama soo celiyo waa la aqbalaa qaala muusa waxadaanii risqu bnu saciid bni cabdiraxmaan can abi xaasim can sahli bni sacdin can اnabiy sala اllahu alayh ali wasalam qaal wa taxta almaطari iyo roobka hoostiisa marka roobka uu soo da-ood roobkii markaa uu kugu da-ayo in markaa ilaahay la baryo xadiidkan isagu isnaadkiisu mutaabacaad iyo shawaahid buu xasan ku yahay muusى bnu yacquub aلzamciyu isagu waa daciif laakiin yuctabaru bihi marka isagoo fara badanna daarimi iyo duruqdiisa marka imaam maalig iyo dabaraani iyo yaa warinayaan waxaana marka laga qaadanayaa waqtiga cinda liqaa labada ciidan markay kulmaan oy dagaalamayaan ducada in la aqbalo awqaatulijaaba inay ka mid tahay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii man sa'ala allaha tacaala ilaahay qofkii weydiisto ashahaadata shahaado qofkii alla weydiisto yanii in la weydiisan kara wa oo tahluko aysan ahayn qaala xadaanaa hishaam bnu khaalidin abu marwaan wabnu lmusafaa qaala xadaanaa baqiyatu can ibni hawbaan can abiihi yaruddu ilaa makxuunin buu u celinayaa ilaa malik bni yukhamir ayb ama yakhamir أن معاaذ بن جبل xdثهم أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم يقuuل معاaذ wuxuu mqlay نebiga oo dhahaya maن qاatla fيi sabiiل الlah ilaahay jidkiisa qofkii ku dagaalamo fuwaaqa naaqatin hal xigsinteed oo kale fuwaaqa naaqatin hal xigsiinteed macnuhu waxaa weeyaan maa bayna الxalabatayni labada maalid inta udhexaysa waqtiga udhexeeya labada maalis labada maalis oo markii hasha la maalo haddana la daayo intay marka ka godlanayso ee haddana mar labaad maalista loo celinayo mar labaad haddana in la maalo la rabo labadaa maalis inta u dhaxayso ayaa la yidhaaha fuwaaq ay maa bayna alxalabatayn qur-aankana marka waata ku jirto maalaha min fawaaq wmaa yanduru haaulaa'i ilaa sayxatan waaxidatan maa lahaa min fawaaq waqti dheer uma dhexeeyayb marka wuxuu leeyahay man qaatala fii sabiili illahi qofka ilaahay jidkiisa ku dagaalamo fuwaaqa naaqatin hal xigsiinteed qadar la-eg faqad wajabat lahu ljanna jannadii waa u waajibtay waman sa'ala allaha qofkii ilaahay weydiisto alqatla dil min nafsihi nafsadiisa yacni qalbigiisa ilaahay ka su'aasho saadiqan isagoo run sheegayo uma maata dhinto ow qutila amaba la dilo fa inna lahu wuxuu leeyahay ajra shahiidi ajra shahiidin nin shahiiday ajarkiisoo kaleu leeyahay yn hataa haddaad firaashkaaga ku dhimato laakiin qalbigaaga ay run kaa tahay waa kaama faina lahu ajra shahiidin buu leeyahay zaada bnu lmusafaa min huna meeshan marka wuxuu ku siyaadiyey ibnulmusafaa waman jurixa jurxan dhaawac qofkii la dhaawaco fii sabiililah ilahi jidkiisa loo dhaawaco ow nukiba la asiiba nakbatan musiibo fa innahaa tajii'u way imaanaysaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ka agdari maa mar marka ay ugu dhiig badnayd kaanad wujidad la helay yacnii intay jirtay xubintaasi markay ugu dhiigga badnayd waa la dhaawacay marka ay ugu dhiigga badnayd oo ay ugu cayilnayd ama ay ugu dhiig badnayd iyadoo ah bay imaanaysaa lownuhaa lownu zacfaraani midabkeedu uu yahay midabka zacfaraanka wa riixuhaa riixdeedana riixulmiski miskiga caraftiisoo kale waman kharaja bihi khuraajun waman kharaja qofku ka soo baxo bihi ay calayhi isaga korkiisa khuraajun ka soo bax fii sabiililah ilahay jidkiisa oo uga soo baxo fa inna calayhi qofkaa korkiisa waxaa ku taalla daabica ashuhadaa shuhadada calaamadooda calaamad marka yanii shuhadada calaamadooda ayaa yanii khatmiga iyo calaamadooda ayaa qorka qofkaa korkiisa ku yaallo ayb ayb xadiidkan marka imaam axmed iyo ibnu xibbaanna way soo saareen ibnu maaja iyo tirmidi iyo nasaa-ina isagoo kale way soo saareen duruq kala duduwan iyay ku soo saareen waxaana uu tusayaa waman sa'ala allaha alqatla maxalushaaki meeshaas ninkii ilaahay dillu weydiisto yani in ilaahay jidkiisa lagu dilo waxaa iyada marka cumar saxaabaduna waa yeeli jireen cumar bnukhadaab radi allahu canhu baa waxaa sugnaatay inuu weydiistay ilaahay inuu shahaado uu weydiistay madiinana inuu ku dhinto markaasay gabadhiisii xabse waxay tidhi say labadaan u suurtoobi kartaa madiinana inaad ku dhimato shahaadana inaad hesho ile madiina hadda markaas gaalo loogama cabsanaynin meel hadda yacni gaalo u dhowdahay xataa ma aynan ahayn see markaas wuxuu dhihi jiray uskuti aamus fa ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wuxuu doono waa awoodaa inta madiinana igu dilo shahaadana uu igu siiyo waa awoodaa waa kii markii dambe ninkii majuusiga ahay uu ku dilayba abululat almajuusi waa kaa marka ilaahay waa u yeelay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii karaahiyati jazi nawaasi اlkhayli fardaha foodooda in la gooyo karaahada cidda la nacay caddaynteeda wa adnaabihaa iyo saynteeda fardaha yacnii sayntooda iyo yanii iyo foodooda in la jaro in cidda la nacay qaala xadaanaa abu tawba wahuwa rabiic bnu naafic alxalabiyu can ilhaytami bni xumayd xa waxadaanaa khushaysh bnu asram khushaysh bnu asram ibn اlأswad abu caasim الnasaئي ثiqaة xaafid akhraja xadiiثahu abu dawuud والnasaئiyu qaala xadaanaa abu caasim wahuwa الnabiil jamiica can fawr bni yaزيid wahuwa abu khaalid alxumsiyu ثiqaة habtun ila anahu yara اlqadr akhraja xadiiثahu اlbukhaariyu wاlأrbaca can cutbata bni cabdin الsulamiy wuxuu ii dhigay aniga cutbata bni cabdin asulamiy nusaqa qaarna wuxuu dhigayaa cutbata bni cabdisulami cabdisulami ya can fawr bni yaziid can nasrin alkinaaniy sax nasr bni cabdiraxmaan alkinaani shaamiyu majhuul ninkan waa majhuul can rajulin waqaala abu tawba can tawr bni yaziid can shaykhin min bani sulaym isagoo marka shaykh buu yidhi kakalena can rajulin waa iska mubham xadiidkan marka sanadkiisa waxaa ku jira nin majhuula iyo nin mubham ah ayb can cutbata bni cabdin الsulamiy muxuu meeshaas u dhigi marka cabdin asulami wahada lafduhu anahu samica rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam yaquul nebigaan maqlay oo dhahaya buu yidhi laa taqusuu hagaabinina hajarinina nawaasiya alkhayl fardaha foodooda walaa macaarifahaa guudkoodana hajarinina macaarifta waa guudka waa meesha marka qoorta tinta uu ku leeyahay qoorta korkeeda timaha uu ku leeyahay walaa adnaabahaa saynteedana hajarinina fa ina adnaabahaa saynteeda madaabuhaa weeyaan meesha ay markaa isku yani tixsiga iyo qashinka iyo waxyaabaha iskaga celisa waa saynteeda hajarinina marka fa ina adnaabahaa saynteeda madaabuhaa weeyaan meesha ay wax iskaga celisa tixsiga iyo waxyaabahaas iyo cayayaanka iyo iskaga reebtaa iskaga celisaa waa yani tixsi celiyaheeda wamacaarifahaa fa ina macaarifahaa guudkeedana ama foodeeda ama qoorta tinta timaha ku daboolan oo ka sarreeyana difaa'uhaa weeyaan waa dugsigeeda difaa'uhaa dugsigeeda yacnii dhaxanta iyo qabowga iyo ay ka dugsataa ile farasku ama xayawaanku hadduu dhagor badan yahay qabowga iyo dhagorta waa ka celinaya qabowga marka waa difi bay u tahay wa nawaasiyahaa fa ina nawaasiyahaa foodeedana macquudun waxaaba lagu xihay fiiha fooda alkhayru khayrkii baaba lagu xihay foodana khayrkaa lagu xihay oo ajarkii iyo haniimadii iyo baa lagu xihay dabcan xilligaa marka fardaha aad baa loogu dagaalami jireen ayb aad bayna u qiimo badnaayeen dabcan qiimahoodana marka ilaahay waaba ku dhaartayba walcaadiyaati dabxan faalmuuriyaati qadxan faalmugiiraati subxan ilaa aakhiri alaayaat xadiidkan alxaafid almundiri mukhtasarkiisa waxa uu yidhi fii isnaadihi majhuulun marka nin majhuula iyo nin mubhamaa ku jiro xadiidka sidaasoo daciif ku yahay marka ayb idiraabna waa ku jiraayo fawr bnu yaziidkan baa layskugu khilkhilaafay dhowrkaa cilla ayuu leeyahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii maa yustaxabbu waxa la sunneeyo oo min alwaani alkhayli fardaha midabadooda ah midabyada fardaha ee la jecelyahay la jeclaysta qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa hishaam bnu saciidin alqaaniyu qaala xadaanaa moxamed bnu lmuhaajir alansaariyu qaala xadaanii caqiil bnu shabiib wahuwa majhuulun ahraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab lmufrad abu daawuud wاnnasaa'iyu anigan majhuul waay marka can abi wahbin aljushamiy saxaabiyin sakana shaam lahu xadiid wakaanat lahu suxbatun buu lahaaye qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi calaykum bikulli kumaytin calaykum waxaad ogaataan ayb ood yacnii aad ogaataan ood laasimtaan bikulli kumaytin faras walboo guduudan xumra yani guduud leh ayb aqara oo weji foolcad faras walboo guduudan oo foolcad foolkiisu yacnii uu cad yahay bariir leh muxajalin ee markaa la xibnogaleeyeyoo xibnihiisu ay cad lugahana lugahana ka cadcad yacnii faras lugihiina ka cadcad oo ka ifaayo wejigiina ka cad korkiisa kalena guduudan ayb aw amase ashqara ayb mid guduudkiisu saafi yahay aqara muxajalin markaa ashqar iyo kumayt ashuqratu waxaa weeyaan alxumratu asaafiyatu guduudka tiqda ah kumaydkana waxaa weeyaan waa guduud aan aad saafi u ahayn waa wax ku jirjiraan aw amase ashqara calaykum bilashqari midka yacnii guduudan oo guduudkiisu saafiga yahay aqara ayb ee markaa bariirta leh foolka ka cad muxajalin xubnihiisuna ay cadcadoo ay ifayaan aw amase adhama mid madow faraska madow aqara wejiga cad muxajalin xubnihiisana ay markaa cadcadiyiin lugaha hoosena ka cadcad ayb adham waa marka midka aadka u madoowa ayb qال xdثna mحamed بن cawفi الطاaئي qال xadثna أbu الmغيرة qال xadثna mحamd mحamed بن الmhاaجir qال xadثna caqيil can أbi whب qاala qاala rasuul الlahi slى الlه عlيه وaلiه وsلم عlaykum bkuli أshqرa waxaad ogaataan ood laaزimtaan bkuli أshqرa mid kasta oo guduud saafi'a leh أqara fool cad muxajalin lugihiisuna ay cadcad yihiin aw amase kumaytin mid walboo guduudan aqara oo weji bariir leh wejigiisu cadyihe fadakara naxwahu qaala muxamedun yacni bna muhaajir fasa'altuhu waxaan weydiiyey lima fadala alashqara ashqarka maxaa loo fadilay midka aadka u guduudan qaala waxauu yidhi lianna اnabiya sala اllahu calayh ali wasalam nebiga bacaa sariyatan ilaala ayuu diray fakaana أwala man jaaءa biاlfatxi qofkii ugu horreeyo guusha nebiga ula yimid saaxibu ashqara nin faras guduudan wato ahaa marka guduudkiibuu nebiga jeclaystay saasuu leeyahayxadiidkan marka sanadkiisu waa daciif sida kii horoo kale caqiilkan baa ku jira majhuulka ah qaala xadaanaa yaxya bnu maciin qaala xadaanaa xuseyn bnu muxamed can shaybaana can ciisa bni caliyin can abiihi can jaddihi ibni cabbaas qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waalih wasalam yumnu lkhayli fardaha khayrkooda yumnu lkhayli fardaha yacnii khayrkooda iyo wanaaggooda fii shuqrihaa kuwooda guduudan dhexdeeda ayuu ku jiraa kuwa guduudan dhexdooda ayuu ahaaday isnaadkan marka waa isnaad xasana min ajli ciisa bni cali bni cabdillaahi bni cabbaas shaybaanna waa shaybaan bn cabdiraxmaan annaxwi xadiidka marka wuxuu tusayaa fardaha kuwa guduudan marka in la jecelyahay oo foolkana ka cad lugahana markaa ka cad saddex haday ka cad ahay waa lugahaba ka cad yihiin afartuba haday cad yihiinna ka fiican kasii fiican ayb wbilah towfiiq sal sl ala nabina mxamedi wala ali saabi